shacabka ku nool degmada ballacd ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa guddoomiyaha maamulka la baxay hirshabeelle ugu magacaaban degmadaasi ku eedeeyey inuu magaalada ka wado dhibaatooyin kala duwan kuwaasoo ay ka mid yihiin xarig jirdil iyo baad mid ka mid ah shacabka ballacd oo warbaahinta la hadlay isagoo dad kala weheliyaan ayaa sheegay in magaaladaasi uga soo tageen hanjabaad ay kala kulmeen qaasim furdug oo ah guddoomiyaha degmada ballacd ee maamulka la baxay hirshabeelle waxayna sheegeen inay ku sugan yihiin meel tuulo ah anigoo ee awees xasan abiikar ku dhashtay degmada balcad dhibaato aan ka hadlay oo hanjabaada iiga soo gaartay aan ka soo qaxnay ani iyo dadkan dadweynahaan waxaan ahna dad nafe muwaadinyaal soomaali e ku dhashtay balcad xoog ku noolyaal e jiwaal falate e waxaa jiro waxaa gurdays i soo gaaray aan ka soo orday warbixin aan sheegay oo dhibaatada la qabay aan sheegay aan hanjabaad iga soo gaartay xali toban saac oo hubi dhiman aan balcad ka soo lugaynay waxaa joognaa meel caracad waa waala la yidhaaho nafaana keentay waxaa ugu baaqaynaa dowladda soomaaliyeed balcad bay ka jirto sharci dinkareetas oo dowlad ay leedahay aa dadka lagu dhibaatay hooya dhibaatooyin kala duwan oo uu guddoomiyaha ku hayo dadka degmada ayay ka hadleen waxayna xuseen in dad ay ku jiraan odayaal dhaqan iyo haween ay u xiran yihiin qaasin furdug dadkana lagu xiro guri ku yaala warshadda dharka ee ku taalla balcad dadka balcad mid la xirto iyo mid la gumaado waaye saldhiga balcad leysku maxeree kaasi furdug guri oo leehoba warshadda ku yaal aa laysku xiraa warshaddan waxay ka dhexaysaa soomaali soomaali takisaa la yidhaha warshadda soomaalida leedahay waay waxay u tahay xerada magafe oo leeho kale u tahay balcad waxaa ka jiro magafe dhiig miirahayo xoogsatada canshuuraayo beledka sideeda waa lagu dhibaatoon yahay waxaa rabnaa kaasi furdug hubkoo haysto waxaa loo haystaa dadweynaha balcad oo xoog ku noolkee dadweynaha waa lagu gumaadaa waa lagu is istaagaa hadda nabadoonyaalaa xeran haweenaa xeran anaa laysoo gurdeeyey dadkaanaa loo soo gurdeeyey waa soo lugayni sahay ma haysano waxaan biyo ku cabno ma haysano lugaa balcad uga soo baxnay toban saac habeennimo haddaana meelaha taagannahay male qof oo xamar guri ugu haydane ma aha gurigaa haddii lagaa raadayno guridadoo guri kuuma noqdo dhowaan ayay ahayd markii xildhibaan xaadoole oo ka tirsan dowladda federaalka eedeymo culus u jeediyey maamulka la baxay hirshabeelle isagoona tilmaamay inuu yahay maamul xun ayna ka soo hartay oo keliya baadda dadka shacabka